waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali dakhar culus ayaa madaxa iga gaaray waxaa i gaarsiiyey dad u dhashay beledka jidka inoo inoo gooyey iyadoo maaragtay dantooda ahayd inayna baartaan laakiin baarasho kliibka kanan ekaanin gacan ayay noo qaadeen qaarkood waa ay cabsanaayeen marka dhagax ayuu ahaa wax lagu dhuftay daga dhagaxa ka hor gacan way jirtaa lai geystay laakiin jabka ugu weyn igaaray wuxuu ahaa dhagaxa weyn maaragtay madaxa laga dhuftay marka hadda xataa raajaan saarnay oo raajada waxay caddeynaysaa inay jab jiraan waxaa waxaa kaloo gacan loo geystay wiil aniga la socday oo saaxiibkay ah oo maaragtay oo hadda qofka isoo qaaday ah isbitaalka isoo qaaday asna jug waa gaaray jugta gaartay maaha jug tan anoo kale i gaartay inkastoo aan maaragtay jug gacan isla wada qabno laakiin waxa ugu darno hadda aniga i gaaray waa jabka madaxa iga gaaray waa garta sawirka waa aragna marka waxaa ii sheegtaa markii dhaawac ku gaaray yaa kuu soo gurmaday boolis meesha ma yimid ambalaas ma timid yaa isbitaal ku geeyay saaxib adiga gurmadaad ka hadlaysaa dhaabac markuu i gaaray waxa ummadda ee soo baxay ee jiraan iyo kulli iyo waxa soo baxay oo dhan innaga ayay rabeen inaynu sukin tagaan dad aan waxba ka ogeyn sheekada iska soo maraya meesha marka waxay arkayaan inaan dhiigbaxayo xataa ma fiirinayaan aadamnimo xataa ma inayna sidilaanayba rabaanba gurmad wax la dhaho ma jiraan gaari ayaa waxaa istaajiyey yarkan soomaaliga aan ku sheegayo walaalka ee saaxiibkeena gaariyuu istaajiyey gaarigii koowaad waa cabsaday markuu arkay anigoo dhiigga ku qubeysanayo gaarigii labaad aa maaragtay istaajiyey gaarigaas wuxuu ahaa waxaa nin shaqaala ka mid ah immigrationka oo ku socda gaarigiisa shaksi oo haddana jiiraan nala ah kaas ayaa maaragtay ilaahay nagu baxsaday gaarigaa la iisoo saaray marka ani miirka waaba tegeyba laakiin haddana waxaa miir helay anigoo maaragtay isbitaalka anuu joogo waa garta hadda maxaa dhakhtarku muxuu leeyahay hadda weli cisbitaalka aad ku jirtaa xaaladda dhaawacaagu waa sidee wax dhaktara maanan arag waxayna ahayd maalinta jubta igaartay maalintan maalinta sabtida maalinta axadda isoo kor istaagay subaxi wuxuu keliya isiiyey warqad oo ah isbitaalka ka bax isbitaalka ka baxa laygu leeyahay roobaa da-aaya ma socon karo waxa mushkulooyin badanaa suka tagtayba marka meelan afka aadinayna ma laha laakiin maanan bixin annagana maaragtay wax force ah oo nala sheegtay oo hadda baxa nala dhahay ma jiro laakiin warqadda waxaa nala siiyey oo discharge ah ay saxiixan tahay oo xataa doctoorka magaciisa iyo kulli ay ku saxiixan tahay hadda yaalada waa garta xerada aad ku aada degantihiin oo ku nooshihiin australia mas-uul ka ah dhaawacaaga iyo dhibka kusoo gaaray ma yimaadeen mas-uuliyiin australiana iyo mas-uuliyiinta xerada aad joogtaan waxaa keliya mas-uul ahaan yimid maanta oo maalinta afaraada ayaa waxaa yimid gabdho ka socdaan i g mska mental healthka iyo tu kaloo ka socoto immigrationka waa yimideen waxaan ka dalbaday in la i wareejiyo isbitaalka qaxootiga kaaska u ah ee ku yaalo maaragta xerada xerada la dhaho lombrum maad ii xawishaan maaragta meeshan wax ma yaalaan oo iskaan ma laha wax ma laha waxay igu jawaabday waa isku dayanaa laakiin wax bromisa aan kusii karo ma laha waana maalinta afaraad oo maaragtay xaaladeeda ay aada u adag tahay madaxa bararka wuu soo dhaafay hal iluu qabsaday bararka isha labaad uu qabsaday haddana imaashaarka ay imaadeen waxay ahayd maaragtay aan waxba soo kordhinayn oo maaragtay haddana niyajab aanba kasii qaadayba inay ii yimaadeen ee haddana ay dhahaan sorry annaga waxaan mas-uul maba ka nihin waxaan ka qaban karana ma lahan waa gartay gacanka hadalka noocan oo kalea iyo rabshadaha lagula kaco dadka qaxootiga xerada ku jira ma dhacaan inta badan mise adiga unbaad dhibkan kusoo gaaray mar walbay dhacaan haddii aan tusaale ahaan kugu sheegay isla maalintaas ee tan dhacday subaxii waxaa iga horreeyey gacanaa horreysay wiil maaragtay oo qaxootiga kamid ahaa gacan loo soo geystay galabkana aniga ahaa marka mar walba way dhacdaa mar walbana booliiska waa u tagnaa oo booliiska waanu u sheegnaa laakiin haddana wax wax laga qabanayo ma laha heer waxaynu gaarnay annaga inaynu maaragtay aynu filano waqtiyada maaragtay gacanta nala gaarsiinayo waxaa gacan nala gaarsiiyaa mararka qaarkiis haddii aad facebooka sawirkaaga soo dhigto ama sawir detentionka soo dhigto groubaa jira oo u xil saaran qof allaala qofkii facebooka sawirkiisa saasoo kale usoo dhiga ama detentionka sawirkiisa soo dhiga banaankaasaa laga raadsanaya groupkaasita ilaa hadda qofay kow ka siiyaan ma jiraan laakiin si habaysan ayaa maaragtay lagu doxdooxaya midiyana isticmaalaan wiil oo muxsan jaakarta la dhaho oo sawirkiisa marsaa usoo dhigay isla markiina waa maaragtay waa la doxdooxay bilooyinaa kasoo wareegtay mar labaad usoo dhigay isla markiina waa la doxdooxay dee group kaas ah oo annaga aan ku tuhmayno wax caddeena uma hayno laakiin waxaanu ku tuhmaynaa inuu immigrationka leeyahay groupkaasi oo xataa haddii shaqaale immigration aa isku qaylsaan isla groupkaasaa ku garaacayso waa dad dadka dhibkaas geysanaya waa dad shacab ahoo xerada banaankeeda jooga oo dadka localka ah horta waxaa mid ah horta localkao dhanaa cadow ah dadka maaha dad aadamnimo ka muuqdo ama insaaniyadad ka muuqdo ama dad maaragta xadaarad leh oo dad lasoo noolaadeen maaha ayadoo taa ay culus tahay in lala noolaadana aad iyo aad ay u culus tahay haddana waxaa jira group kaasa oo dadka raadsada qaarna calooshooda u shaqaystaan dadka qaxootiga baartaan qaarna markaad immigrationka isku dhacdaan ama haddii aad isku dhacdaan shaqaalo banaankay taagan yihiin isla groupkaasaa ku garaacaya waa group nidaamsan marka meesha waxay noqotay innagaa waxaanu noqonayba ugaar qaarna calooshooda u shaqaysanayaan qaarna waa habaysan yihiin oo maaragtay waa group oo waxay ku garaacayaan keliya haddii aad qof immigrationa aad maaragtay is afdhaaftaan amase qof maaragtay shaqaalo oo local haddii aad is afdhaaftaan groupkaasaa kusoo garaacayso waa gartay sidaad la socotid dooda xeryahan xeradan iyo xerada nairobi waa mid aad wadankan australia uga socota xerada haddaad joogtaan oo babuni guinea in la xiraa la go-aansaday oo baarlamaanka dalkaasi iyo maxkamadda sare ay go-aansatay maxaa rajaah oo hadda inii muuqda idinka wax mustaqbala dowladda hadda taagan ee australiyaanka waxaa noo muuqda ayaa wuxuu yahay maaha dowlad ixtiraacayso go-aan ka soo baxay maxkamad sare ee babuni guinea ama maxkamad kale dowladdan waa dowlad maaragtay rabta ina naga samaysato sida ay maaragtay rabta ina naga samaysato waayo go-aankan waxaanu maqalnay abril aanu maqalnay in maaragtay in la dhahay meeshan hal lasoo xiro laakiin maaha dowlad ixtiraam u haysa ama sharfaysa go-aan kasoo baxay maxkamad sare iyo wax saas oo kale meesha meelay cadaalad taala maaha meesha meelay cadaalad taala maaha haday hadday tahay dowlad ay cadaalad taalo inaga saddex sano mana lagu kortuman lahayn waana lagu kortumanayaa si aadamnimada ka baxsan waxaan u arkaa oon rabaa inaan gaarsiiyo horta midaas fariin aan rabo inaan dunida gaarsiiyo dowladda australia waxay inoo aragtaa ko inaynu nahay annaga horta dad qaxooti ah inay qaxooti gumaad ay ka tahay waa iska caddahay teeda kalena waxaan waxaa waxaa inoo dheer annaga waxaynu nahay dad muslimiin ah dowladda australia hadda taaganna waa waa waa muslimka aaday u nacban tahay hataa waxaa cusbad naga gashayba ummadda austraaliyeed oo maaragtay oo ma maalin aan arkayno dad inuu soo banaan baxayo maali maalimaha ka waktiyada kalena aan arkayno dad nag ilaa iyo heer maaragtay dhalinyaro aan aqaano saaxiibada ilaa heer isdildilaan ku isguba ku rabo inuu isgubo fobian ku nool nahay waa garta imisaa ku jirta meesha xerada xerada imisaa ku jirta adigu xeradan sanad iyo xoogaan ku jira isku laakiin tuutal ahaan saddex sano iyo iyo iyo dheeraad aan joogaa babanigini xero kalaa laydin ka soo wareejiyey xer waxaa jirta xero guud dadkao dhan ay ku wada jiraan lomburmaa la dhahaa qofkii loo aqoonsado qaxooti ah wuxuu imaa waxaa loo soo wareejinayaa xero kaloo transit ay dhahaan marka hadda xerada transitka ayaa waxaan ku jiraa sanad iyo dheeraad macnaha meesha mustaqbal ma laha meel looga sii baxayo ma laha biyaa kugu wareegsan xalka keliya ku furan waxaa waaye inaad soomaaliya ku noqoto oo lagu sino lacag waxaa lagu leeyahay lacag qaada noqo waxaa lagu leeyahay waa option amase waa khayaar aad qaadan kartid laakiin waa qasab wax kaloo meesha yaala ma laha ma jira qof lacagtaas qaatay oo waddanka ku noqday badan oo qasban aynu macsalaameynay ayagoo ilinka da- oo soomaali ku jirta oo soomaali ahba ugu yaraan shan shan boqol qofood ayaa naqdeen qofka dadka ugu dambeeya waxaa ka mid ah wiil soomaali ah oo ku laabtay soomaaliya maaha wax kale dhibka dhibka dhibka looga soo cararo soomaaliya way taalaa laakiin haddana meeshani ay haddana dhib kala meeshan waa lagugu dilayaa maalinba maalinba meela jug laga gaarsiinayaa bilooyin ka hor ama sanad ka hor waqtiga ahayd ma xasuusan karaa laakiin waqti oo fog ani iyo wiil kaloo soomaaliya isla socono sidan oo kale a dhagax lela soo beegtay igumanan dhicin wejigeegu maray wiilka soomaaliya ila socday ayuu garabka oga dhacay garabkiis wuu kala baxay ilaa hadda garabkiisa juga gaarsan yar maaha mar marka koowaad mar walbo ayaan maaragta asaa noola soo beegsadaa waayo waxaa nala dhex keenay ummadaa nala dhex keenay oon xadaarad lahayn oon dad la noolaan karin oon dad kale aanan rabin oo maaragtay aanan aqbalaynin dad kale marka cadowtinimaa nala tusaaya marka waa ka yaabanaha waxa wax nalaga dambeeya
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo sbs dbccom dbcu xariijin soomaali